Boqorka dalka Morocco, Boqor Maxamedka lixaad ayaa ku amray shacabka in ciidan adxaha sanadkan aan wax hoola ah la qalin. Boqortooyada Morocco ayaa sanadkan wajahaysa sanadkii toddobaad oo xidhiidh ah oo abaar joogto ah, taasoo sababtay hoosu dhac boqolkiiba sideed iyo soddon ah oo ku yimid tirada xoolaha dalkaasi muddo labiyo toban bilood gudahood ah. sida uu sheegay amaba ay sheegtay wasaaradda beeraha ee dalkaasi roobabka sanadkan da-ayay boqolkiiba saddex iyo konton ayay ka hooseeyeen celceliska soddonkii sano ee lasoo dhaafay boqorka morocco boqor maxamedka lixaad ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in dalku uu wajahayo caqabado dhinaca cimilada iyo kuwo dhinaca dhaqaalaha ah kuwaasi oo sababay hoosu dhac weyn oo ku yimid tiradii xoolaha isagoo xusayay muhiimadda ay ciidal adxa u leedahay muslimiinta boqorku waxa uu shacabka ka codsaday in ay ka fogaadaan fulinta waajibaadka gowraca xoolaha boqorka ayaa bayaankiisa ku sheegay in isagoo ku dayanaya nebi maxamed naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatee in uu sanadkan isagu uu dadka beddelkooda u qali doono xoolo waxaana uu daliil usoo qaatay nebi maxamed oo laba neef gowracay mid naftiisa ah iyo mid uu ku sadqeeyey amaba u odxiyey dadkiisa ama ummaddiisa boqor maxamedka lixaad ee morocco ayaa sidoo kale sheegay in uu gowracu yahay sunno ku waajib ah qofkii awooda hoosu dhaca tirada xoolaha iyo abaarta morocco ayaa sababtay sara ukaca qiimaha hilibka taasoo sii kordhisay culayska dhaqaale ee haysta dadka dakhligooda hooseeyo kuwaas oo mushaharkooda ugu yar uu ku dhow yahay saddex boqoloo dollar bishii boqorkii hore ee morocco boqor xasankii labaad oo ahaa aabbaha dhalay boqorka haatan talada haya ayaa go-aan la mida kan hadda la qaaday ku dhawaaqay sanadkii kun sagaal boqol lix iyo lixdankii xilli dalkaasi uu wajahayay abaar daran